halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
aan ku bilaaba xubinta qiimaha xoolaha saylada xoolaha ee magaalada afgooye oo geela maantan nooca qaliinka heerka koowaad uu ka marayo soddon milyan iyo laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad lix iyo labaatan milyan iyo afar boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna lix iyo toban milyan isla afgooye geela nooca dhaqaalka heer koowaad waxa uu ka marayaa shan iyo toban milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad afar iyo toban milyan oo shilin heerka saddexaadna kow iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga looda heerka koowaad nooca qaliinka waxaa la kala siisanayaa afar milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad saddex milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna waxaa la kala siisanayaa laba milyan iyo saddex boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga afgooye lo-da nooca dhaqaalka heer koowaad waxa ay ka maraysaa saddex milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad laba milyan iyo sagaal boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna saddex milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga lo-da nooca dibiyadoofka waxaa afgooye la kala siisanayaa maanta kow iyo labaatan milyan iyo afar boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad sagaal iyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna shan iyo toban milyan oo shilin ariga nooca qaliinka heer koowaad waxa uu ka marayaa maanta afgooye laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan iyo siddeed boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan oo shilinka soomaaliga isla afgooye ariga nooca dhaqaalka heer koowaad waxaa la kalaysanaya hal milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan iyo laba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna hal milyan oo shilin afgooye idaha nooca dhaqaalka heer koowaad waxay maanta ka marayaan laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad hal milyan iyo toddoba boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan oo shilin idaha qaliinka heer koowaad waxaa iyaguna la kala siisanayaa laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad laba milyan oo shilin heerka saddexaadna hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga markana muqdisho ayaan eegeynaa saylada xoolaha ee magaalada muqdisho maanta geela nooca qaliinka heerka koowaad waxa uu marayaa soddon iyo kow milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad siddeed iyo labaatan milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna siddeed iyo two milyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga muqdisho geela nooca dhaqaalka heer koowaad waxaa la kalisanayaa maanta toddobiyo toban milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad shan iyo toban milyan oo shilin heerka saddexaadna saddex iyo toban milyan looda qaliinka heer koowaad waxaa la kalisanayaa lix milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad afar milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilin heerka saddexaadna saddex milyan looda dhaqaalka heer koowaad waxaa maanta iyadoona la kalisanayaa suuqyada muqdisho heerka koowaad lix milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad afar milyan iyo afar boqol oo kun heerka saddexaadna saddex milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga isla muqdisho looda nooca dibidhoofka heer koowaad waxay ka maraysaa maanta sagaal iyo toban milyan iyo boqol kun oo shilinka soomaaliga heerka labaad shan iyo toban milyan iyo shan boqol oo kun oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna saddex iyo toban milyan iyo boqol kun oo shilin ariga nooca qaliinka heer koowaad waxau ka marayaa muqdisho maanta saddex milyan oo shilinka soomaaliga heerka labaad laba milyan saddex boqol iyo siddeetan kun oo shilin heerka saddexaadna laba milyan oo shilin isla ariga muqdisho nooca dhaqaalka heer koowaad waxaa la kalisanayaa saddex milyan iyo laba boqol oo kun oo shilin heerka labaad laba milyan iyo afar boqol iyo konton kun oo shilin heerka saddexaadna hal milyan iyo shan boqol oo kun idaha nooca dhaqaalka heer koowaadna waxaa iyagoo la kalisanayaa muqdisho maanta laba milyan iyo sagaal boqol oo kun oo shilin heerka labaad laba milyan oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna hal milyan iyo shan boqol oo kun ugu dambeynna idaha nooca qalinka heer koowaad waxaa muqdisho ay ka marayaan maanta laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad laba milyan oo shilinka soomaaliga heerka saddexaadna hal milyan iyo afar boqol oo kun oo shilin hubintii qiimaha xoolaha intahaas ay ku dhan tahay maanta